asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni murtida maanta xubinteena murtida maanta waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteena haddii rabbi idmahayo aynu isugu keenno sheekooyinka badan kuwaasoo dhinacyo fara badan u dhaca tusaalayaal kaleo kala duwan oo fara badanna bixiya kuwaasoo laga yaabo mar inay sare u qaadaan warka mar kalena laga yaabo inay hoos u dhigaan mar kalena laga yaabo inay u yeelaan mid maaragtay dalbajuucyo leh ama dalbo leh ama hogfo iyo qoonfaba ay ku yaalaan noocyada farada badan ayay xubinteena murtidu tilmaama ka bixin kartaa sababtoo ah markaan ku leeyahay qoonfo iyo hogfo iyo dalbo iyo wegdo iyo howlaha noocaas aan kuu sheegayo waxaa weeye in ay mar wax qalloocan digniin kaa siiyaan marna ay wax kale oo yaro dadban ay tusaale kaaga bixiyaan marna ay wax toosnaa ku dhahaan ha qalloocin waana xubinteena murtida maanta oo howlaha noocaas ee farada badan oo qaarkood miisaan culus yahay kuwana miisaan dhexe leeyahay kana qaybo kalena ay yihiin qaybo dhexdhexaad ah ina tusisa mideenan maantana waa mid saddexley ah oo ina tusinaysa saddex qof oo la yidhi xurmo ma helaan xubinteena murtida maanta waxay ina leedahay waxaa la yidhi saddex xurmo ma helaan waa saddexdee saddexda aan xurmada helin ee aan bulshada dhexdeeda wax xurmo ah ku lahayn waa saddexdan soo socota waxaa la yidhi saddex xurmo ma helaan gabyaacay tamaa ah oday ceebelow ah iyo ciidan filayaal ah saddexduba xurmo iyo ammaan midna ma helaan ama waxaan dhihi karnaa saddex ammaan iyo xurmo midna ma helaan saddex ammaan iyo xurmo midna ma helaan gabyaacay tamaa ah oday ceebelow ah iyo ciidan fulayaal ah saddexduba ammaan iyo xurmo midna ma helaan waa midka ugu horeeye waa gabyaa caytamaa ah hadduu mar gabyaa yahay uuna caytamo ruuxaas ma gabya inaga daa wuu caytamaah ayaa la dhihi oo xurmadii saasay kaga dhimatay oo xurmadii suugaanyahanimo ama gabyaannimo dee isagaa ku dheelayo wixiiba wuxuu ka dhigay wax maaragtay cay iyo balaayo iyo aflagaado la xidhiidha marka muxuu yahay isagu ma helo ammaan iyo xurmo midna waa midka ugu horeeyo oo waa gabyaacay tamaa waa ka labaadoo waa oday ceebelow ah waa oday ceebelow aho saqajaan aho manuus badan oo howlo dheeri ah galo oo hadduu doono maaragtay gabdhaha yaryarka eryado oo kalabyada waaweyn iska fadhiisto oo hadduu doono aduu waa nin oday aho aan karaamo lahayn oo odaynimo karaamadiisii iyo sharaftii laga rabay odaynimo aan dhowrsigii lahayn isaguna xurmo iyo ammaan midna ma helo waa midka saddexaadee waxa weeye waa ciidan fulayaala waa ciidan fulayaalahoo aan ciidan dhigooda iska dhicin karin oo aan dalkooda difaacan karin oo aan cadow kusoo duulay iska waabin karin oo aan innaba waxba ishow iska dhihi karin ciidanna sheeganhayo oo magacii ciidannimada sheeganhaya mar hadday ciidan sheeganhayaan ayna ciidan dhigooda aana iska dhicin karin dalkoodana difaacan karin waxoodana ayna dhacsan karin oy fulayaal yihiinoo markay xabadu dhow dhahdana ay qaxayaan dee waa ciidan fulayaalaho iyaguna wax karaama iyo xurmo ah oo ama xurmo iyo ammaan midnaba ma helayaan marka waxaa la yidhi saddex xurmo iyo ammaan midna ma helaan gabyaacay tamaa ah gabyaacay tamaa ah gabyaacay tamaa ah oday ceebelow ah iyo ciidan fulayaala saddexduba ammaan iyo xurmo midna ma helaan mahmaahda maanta waxaa la yidhi idamkii aan kusoo qaadanaynaa xubinteenan guusha iyo faanku isma geyaan guusha iyo faanku isma geyaan